halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka ishaaciya ah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka cutubkii saddex iyo labaatanaad waxaanan idiin sheegnay in tuuros dib loo celin doono isla sidii reer yuhuudda waxaana lagu xukumay inay masaafuris u joogaan baabiloon muddo toddobaatan sannadood ah waxaa ku dhacay xukun la mid ah kii ku dhacay reer banu israa'iil haatanna waxaannu eegaynaa arrinka ku saabsan maalmaha ugu dambeeya ee la soo gaaro wakhtiga dhibka weyn uu jiro waxaannu halkan ka ogaanaynaa in tuuros ay qayb ka noqonayso quruumaha waaweyn oo ay geli doonto wakhtiga marka dhibka weyn uu jiro haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa aayaddaasi ay leedahay oo ah aayadda ugu dambaysa cutubkani sida tan laakiinse bayac mushtarigeeda iyo kiradeedaba quduus baa rabbiga looga dhigi doonaa lama urursan doono lamana kaydsan doono waayo bayac mushtarigeedu wuxuu u ahaan doonaa kuwa rabbiga hortiisa jooga inay wax ku filan cunaan oo ay dhar raagaya xidhaan waxaa rabbigu uu leeyahay laakiin bayac mushtarigeeda iyo kiradeedaba quduus baa rabbiga looga dhigi doonaa haddaba ilaah baa loo hibeeyey bayac mushtarigeeda isagoo isla arrinkan ka hadlaya ayaa nebi daa'uud oo ruuxa quduuska ahi uu ku jiro leeyahay sida ku qoran zabuurka afartan iyo shanaad aayadda laba iyo tobanaad sida tan oo waxaa halkaasi joogi doonta gabadha reer tuuros iyadoo hadiyad wadda xataa tujaarta dadka ku jirta waxay kaa baryi doonaan raallinimo haddaan intaasi ku soo koobno cutubkii saddex iyo labaatanaad ayaannu dhegaystayaal haatan idiin bilaabaynaa cutubka afar iyo labaatanaad ee kitaabka ishaaciyah dhegaystayaal cutubkan afar iyo labaatanaad wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc waana wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilaaban doono waxaanan halkan ka bilaabaynaa qayb culus inkastoo weliba dulucda ama mawduuca guud uu noqonayo xukun ilaah cutubkii saddex iyo labaatanaad wuxuu ugu dambeeyey xukun la saaray quruumaha waxaanan aragnay sidii xukunka ilaah uu u saameeyey quruumihii kala duwanaa ee ku hareersanaa reer banu israa'iil waxaanan iminka soo gaarnay xukunkii ugu dambeeyey ee dunida ku soo fool lahaa kaasoo sayid ciise masiix uu ku macneeyey inuu yahay wakhtiga dhibka weyn dunida uu imaanayo rag mufasiriin ah oo waaweyn ayaa waxay qaybtan ku sheegeen in lagu waxyinayo wakhtiga kamadambaysta ah oo ah marka ilaah xukun kamadambays ahi uu saari doono dhulka kaasoo saamayn doona dunida oo dhan haddaba xukunkani wuu ka duwan yahay kii la saaray qurumaha israa'iil ku wareegsanaa ee ka soo bilowday cutubka saddex iyo tobanaad oo soo socday ilaa iyo saddex iyo labaatanaad oo waxyaalihii qurumahaas laga sheegay waa la wada arkay in kastoo weli ay wax harsan yihiin hase yeeshee cutubkan afar iyo labaatanaad waxyaalaha lagu waxyinayo dhammaantood waxay quseeyaan mustaqbalka haatanna bal aannu ku bilowno cutubkan maaddada ugu horraysa oo ah xukun caam ah oo ilaah uu saarayo dadka dunida oo dhan haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno meeriska cutubkan afar iyo labaatanaad ayaannu la soo baxaynaa baalka sagaal boqol iyo toddoba ee axdigii hore cutubka afar iyo labaatanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan bal eega rabbigu dalkuu marinayaa oo baaba buu ka dhigayaa wuuna afgembiyayaa oo kuwa degganna uu kala firdhinayaa rabbiga dalkuu marinayaa ayaa taasu ay ka micno tahay cibraani ahaan eretis ereygu laba micno ayuu leeyahay oo wuxuu marka hore noqon karaa dalka israa'iil ama wuxuu noqon karaa dunida oo dhan waa sida marka soomaalidu ay tidhaahdo arliga eebbe waxaanay ula jeedi karaan dunida oo dhan amase soomaaliya oo keliya marka xukunka la sheegay ee dalka ku dhacaya wuxuu quseeyaa dunida oo dhan waxaa kaloo la odhan karaa xukunku waa laba siyaabood oo ma quseeyo oo keliya dhulka israa'iil laakiin wuxuu quseeyaa dunida oo dhan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu hoos ugu soo daadegaynaa baalka sagaal boqol iyo toddobo ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah cutubka afar iyo labaatanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed dhulkii waxaa baabi'iyey habaar oo kuwii dhex degganaana eed baa laga helay sidaas daraaddeed kuwii dhulka degganaa waa gubteen oo wax yar baa ka hadhay ilaah wuxuu nuux ka ballanqaaday inaannu kol dambe dunida daad ku qarqinaynin waxaad haddaba ogaataa in xukunka soo socdaa aannu biyo ahayn laakiin uu dab yahay rasuul butros ayaa isna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad cutubka saddexaad aayadaha lix ilaa toddoba ee baalka afar boqol iyo afar iyo toban ee axdiga cusub sida tan kuwaas oo dunidii waagaas jirtay ay ka baaba'day iyadoo daad qaaday laakiinse samooyinka haatan jira iyo dhulkaba isku erey baa dab loogu keydiyey oo waxaa loo hayaa maalinta xisaabta iyo halligaadda dadka cibaadalaawayaasha ah haddaan intaasi kaga gudubno xukunka dunida saamayn doona sida lagu waxiyey kitaabkii ishaaciyah oo lagu sii adkeeyey qorniinka ayaannu eegaynaa maaddadan kale ee qusaysa badbaadada quduusiinta ilaah haatanna waxaannu ku arki doonnaa aayadaha saddex iyo toban ilaa shan iyo toban ee cutubka afar iyo labaatanaad in ilaah uu badbaadin doono quduusiintiisa wakhtiga dhibka weyn uu jiro haddaan arrinkaasi haddaba ka soo xiganno qorniinka ayaa waxaa nebigu uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ahi uu ka kor hadlayo waayo sidaasay ahaan doontaa dalka iyo dadyowga dhexdoodaba oo waxay noqon doontaa sida ruuxruuxidda geedka saytuunka ah iyo sida xaabxaabka canabka marka midhaha laga gurto dabadeed codkooday kor u qaadi doonaan wayna dhawaaqi doonaan oo heybadda rabbiga ayay aad ugaga qaylin doonaan haddaba sidaas daraaddeed xagga beri rabbiga ka ammaana oo rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil magaciisana waxaad ka ammaantaan gasiiradaha badda kuwa soo haraya tirsi ahaan way yar yihiin hase yeeshee waxay codkooda kor ugu qaadi doonaan ammaanta ilaah iminka marka tijaabadu ay socoto oo lagu jiro wakhtiga dhibka weyn uu jiro ayay dadka awood u yeelan doonaan inay ilaah ammaanaan oo waxaa la leeyahay oo rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil magaciisana waxaad ka ammaantaan gasiiradaha badda marka ay sidaas tahay waxaa muuqanaya inay soo harayaan kuwa ilaah ka cabsada oo reer banu israa'iil ah iyo kuwo badan oo gasiiradaha dhulka ka imaanaya bal haddaba aynu eegno dhegaystayaal maaddadan kale oo qusayso dhibaatida caamka ah ee iyadoo kale aan dunida lagu arag si markaasi dhibaatadaasi caamka ah ee dunida qabsanaysa aynu ku ogaanno ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol iyo siddeed ee axdigii hore cutubka afar iyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan darafka dhulka ugu shisheeya ayaan ka maqalnay gabayo laha ammaanuha u ahaato kan xaqa ah laakiinse anigu waxaan idhi caatoobay oo caatoobay anaa iska hoogay qaa'innadii khiyaanay sameeyeen hubaal qaa'innadii aad iyo aad bay khiyaano xun u sameeyeen markii haddaba nebigu uu arkay mixnada soo socota xooggeeda ayuu leeyahay caatoobayey caatoobayey taasoo mufasiriinta qaar ay ku macneeyaan hoogayey hoogayey waxaa haddaba soo baxaya in wakhtigaasu dhib badnaanayo sayid ciise masiixna wuu ka faallooday wakhtigaas oo wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha kow iyo labaatan ilaa laba iyo labaatan ee baalka afartan iyo siddeedaad ee axdiga cusub sida tan waayo markaas waxaa jiri doona dhib weyn sida mid aan jirin tan iyo dunida bilowgeedii ilaa hadda mana jiri doonto weligeed oo haddaan wakhtigaasi la gaabin ninna ma uu badbaadeen laakiin kuwa la doortay aawadood ayaa wakhtigaasi loo gaabin doonaa weli wakhtiga dhibka weyn ee nebi ishaaciyaah uu sii waxyiinayo oo welibana masiixu u adkeeyey ayaannu ku jirnaaye waxaanan u gudbaynaa haatan kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qoran sida tan kan dhulka degganow waxaa ku hor yaal cabsi iyo yaamays iyo dabin aayaddan waxay inoo sheegaysaa saddex khatar oo hor imaanaya dadka dunida maalintaasi waxaana ugu horreeya kow cabsi ninna haddaba lagama badbaadin doono cabsida wakhtiga ugu dambeeya waxaad maqlaysaa siyaasiyiin fara badan oo kursi ku raadinaya in cabsida iyo anfariirka laga bixi doono markiise aad eegto dunida waxaad arkaysaa in wakhtiba wakhtiga uu ka dambeeyo uu ka sii cabsi badan yahay welibana wakhtiga dhibka weyn dunida uu ka bilowdo ayaa ugu daran labo waxaa kaloo la sii sheegayaa in dunida uu ka jiri doono yaamays oo loola jeedo dhimasho badan waxaa dunida ay aad iyo aad uga welwelaysaa in dagaal lagu dagaalamayo quwadda atomig bamka uu ka dhaco ilaah wuxuu leeyahay dadka oo dhan lama baabi'in doono oo ciise masiixna wuxuu yidhi oo kuwa la doortay aawadood ayaa wakhtigaas loo soo gaabin doonaa sidaan ku soo aragnay aayaddii laba iyo labaatanaad ee injiilka sida matayos uu u qoray ahayd haddaan la soo gaabin lahayn wakhtiga cidna ma hari lahayn laakiin ilaah wuu soo gaabinayaa wakhtigaasi si bini'aadamkii uu dhulka ku beeray ay u sii noolaadaan iyagoo markaasi xikmaddoodii sare u kacday waxaanan rajaynaynaa in kuwo badan oo soomaali ah ay gartaan xukunka ilaah iyo awooddiisa si ay kaga badbaadaan maalintan cadhada weyn leh ee soo socota saddex arrinkii saddexaad ee looga hadlay aayadda toddoba iyo tobanaad ee kitaabkii ishaaciyah ayaa wuxuu ahaa dabin waxaana taasi loo qaadanayaa oo ay u dhacaysaa khiyaano haddaba ciise masiix oo ka hadlaya maalintaasi dhibka weyn dunida uu imaanayo ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda afaraad baalka afartan iyo toddobaad ee axdiga cusub sida tan ciise ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi iska eega yaan laydiin khiyaanayn waxaa jiraya oo ka horraynaya wakhti dadku ay moodayaan in dunidii soo dhammaanayso waxaanan innaga oo dhan arkaynaa maanta in dad badan oo ka mid ah hoggaamiyaasha dunida maanta ayay la tahay inay iyagu keeni karaan caddaaladda iyo xaqnimada boqortooyada zamanka ee masiixa inkastoo weliba ay ku sii jeedaan wakhtiga dhibka weyn uu jiro haddaba waxyaalaha lagu garan doono wakhtiga kan masiixa mucaarada u yimaado ayaa waxay tahay been iyo khiyaano waana wax lagu yaqaanno inuu been sheego oo waa wixii aabbihiis oo ah shayddaanka uu sameeyo marka ay sidaan tahay dhegaystayaal dunida waxaa ku badan khiyaanada shayddaanka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka afar iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo kii qaylada cabsida ka carara yaamaysku ku dhici doonaa oo kii yaamayska ka soo baxana waxaa qaban doona dabinka waayo waxaa la furay daaqadihii xagga sare oo aasaaskii dhulkana uu gariidayaa haddaba waxaa ilaah uu leeyahay kii maalintaas aan ku dhicin yaamayska ma ahan kii gaalkacyoode dabinka khiyaanada shayddaanka ayuu geli doonaa kitaabka muujinta ayaa laynoogu sheegayaa in maalintaasi dadka dunida markii loo qaybiyo afar meelood ay meeli baabi'i doonto haatan waxaannu eegaynaa waxa ku dhici doona mu'miniinta waxaanan eegaynaa maaddadan ah sarakicidda quduusiinta ilaah aayaddan soo socota ee laba iyo labaatanaad waa mid caaqibo leh oo inoogu qoran qorniinka quduuska ah oo waxay ka hadlaysaa sarakicidda waxaa haddaba ay leedahay aayaddu sida tan oo iyada waxaa laysugu soo ururin doonaa sida maxaabiista godxabsiga loogu urursho oo waa la xabisi doonaa oo maalmo badan dabadeed ayaa la ciqaabi doonaa waxaa la leeyahay marka hore way dhiman doonaan dabadeedna waa la sarakicin doonaa waxaanan haddaba u malaynayaa in tanu ay ka micno tahay in wakhtiga dhibka weyn uu jiro quduusiinta nool ay noqon doonaan kuwa ugu horreeya ee la sarakicin doono sida ku qoran xitaa kitaabka muujinta cutubka labaatanaad aayadda afaraad wakhtiga dhibka weyn uu jiro wuu dhammaan doonaa markii boqorku u yimaado sida laynoogu sheegayo isla kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxanaa loo muujiyey cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha kow iyo toban ilaa lix iyo toban iminkase aynu soo koobno cutubkan oo aan eegno baalka sagaal boqol iyo siddeed ee kitaabkii ishaaciyah cutubka afar iyo labaatanaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan oo markaasaa dayuxu isku qasmi doonaa oo qorraxduna way ceeboobi doontaa waayo rabbiga ciidamadu boqor buu ku ahaan doonaa buur siyoon iyo yeruusaalem isagoo odayaasha hortooda sharaftiisa ka muujinaya waxaa haddaba ishaaciyah in caamus uu leeyahay iyadoo ruuxa quduuska ah uu ka kor hadlayo oo markaasaa dayuxu isku qasmi doonaa oo qorraxduna way ceeboobi doontaa waxaa haddaba halkan laynoogu sheegayaa in wax waliba ay sayidka rabbiga ah hortiisa ku giriiri doonaan markii masiixiisa uu u soo diro inuu dhulka xukumo haddaba waa ciise masiix oo keliya kan soo dhammayn kara wakhtiga dhibka weyn uu ka bilaabanayo dunida haddaan intaasi dhegaystayaal ku soo koobno cutubkii afar iyo labaatanaad oo aynu idin soo koobnay ayaannu iminkana bilaabaynaa cutubyada shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan ee kitaabkii nebi ishaaciyah mawduuca ay cutubyadaasu ka hadlayaanna waxa weeye imaanshaha boqortooyada masiixa markii haddaba masiixa uu yimaado dunida dhammaadka wakhtiga dhibka weyn ayuu boqortooyadiisa ka taagi doonaa dunida cutubyada shan iyo labaatan ilaa lix iyo labaatan waxay ina keenayaan wakhtiga boqortooyada ama wakhtiga masiixu dhulka uu ka talinayo sida ay noqon doonto oo waxyi ah boqorku wuu imaanayaa oo waxaa dunida laga taagi doonaa boqortooyada samada waxaa boqortooyadaasi lagu sii waxyinayey meelo badan oo ka mid ah kitaabka axdigii hore oo markii yooxanaa baabtiisaha oo bilaabay howshiisa wacdiska ayaa farriintiisu ay ahayd sida ku qoran injiilka sida mataayas uu u qoray cutubka saddexaad aayadda labaad markaasoo uu lahaa toobadkeena waayo boqortooyadii jannadu way dhowdahay dabadeedna sayid ciise masiix ayaa isna odhanaya sida ku qoran injiilka sida mataayas uu u qoray cutubka afaraad aayadda toddoba iyo tobanaad toobadkeenaay waayo boqortooyadii jannadu way dhowdahay waxaan haddaba ognahay in dadku ay diideen inay aqbalaan in ciise masiix uu ahaa boqorka haddaba boqortooyo jiri mayso haddaannu boqor jirin markii ay diideen inuu ahaa boqor wuxuu u yeedhay shakhsiyaad kale oo wuxuu ku yidhi ii kaalaya kulligiin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa sida ku qoran injiilka sida mataayas uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad weli sidan buu dadka ku leeyahay oo wuxuu ku casumayaa boqortooyadiisa dadkuna waa inay hadalkaasi eegaan oy ka baaraan degaan oo markii ay gartaan inay run yihiin waa inay hadalka ilaah dhug u yeeshaan oy aqbalaan casumaadda masiixa iyagoo isticmaalaya xorriyaddooda ah inay samayn karaan wixii ay doonaan ee ay ikhtiyaarkooda ka maagaan hadday wanaagsan tahay in dembi lagu sii jiro waa howl iyaga u taal oo ikhtiyaar bay u leeyihiin inay sidaas yeelaan hadday ka farxiso iyo haddii kaleba mar kale ayaa sayid ciise masiix uu leeyahay sida ku qoran aayadda soddonaad ee injiilka sida mataayas uu u qoray cutubka laba iyo tobanaad oo leh qayb ahaan kan aan ilagees ahayn waa igagees marka cutubkan wacan ee shan iyo labaatanaad ee kitaabka ishaaciyah waa cutub gabay oo kale ah oo ka kooban saddex maanso cutubkan isla sida cutubkii laba-iyo tobanaadba uu ahaa waa gabay ammaan ah oo farxadeed haddaan haddaba meeriska cutubkan ka eegno qorniinka ayaannu la soo baxaynaa baalka sagaal boqol iyo siddeedaad ee axdigii hore kitaabka ishaaciyah cutubka shan iyo labaatanaad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan rabbiyow waxaa tahay ilaahay waan ku sarraysiin doonaa oo magacaagana waan ammaani doonaa waayo waxaad samaysay waxyaalo yaab badan oo ah talooyin aad waa hore aaminnimo iyo run ku tala gashay sidaad arkaysaan hadalladani waa ammaan ilaah lagu ammaanayo samata bixintiisa waana hees farxadeed oo cibaadaysi iyo alla ka cabsiba ku laran yahay waxaana qhasiidooyinka ama digriga ceenkaas oo kale ah uu ka yimaadaa niyad farxaddu ay ku badan tahay waana marka kuwa cibaadaysanaya ay gaaraan heer aqooneed oo quseeya kan ilaah uu yahay iyo waxa uu dadkiisa u sameeyo aalaaba qasaa'idkan ma ahan mid la arkay oo la maqlay waayo waxaa qhasiidadu ay ku socotaa ilaah oo qudha dadka qaarkii waxay ammaanaan shakhsi iyagoo is leh haddii shakhsigaasi aad ammaantaan jannaad ku gelaysaan su'aashu waxay tahay yaa kaa hor istaagay inaad ammaanta ilaah siiso oo aad tidhaahdo baaqiga eebow dunida beeray ballankuu sheegay ka baaqan maayo oo welibana aad kalsoonidaada isaga saarato intii qof adiga oo kale ah aad saaran lahayd nebi daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer banu israa'iil ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka boqol siddeed iyo tobanaad aayadda siddeedaad sida tan intii dad lagu kalsoonaan lahaa waxaa ka wanaagsan in rabbiga laysku halleeyo haddaba rumaysadka waa shaqada ruuxa quduuska ah ee ma ahan wax jirku uu soo saaro daa'uud mar kale ayuu zabuurkiisa boqol lix iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad ku leeyahay sida tan aniga oo degdegsan baan waxaan idhi dadka oo dhaniba waa beenaalayaal markii hadalkiisa aad u fiirsato ugu dambaynta waad ku raacaysaa wixii boqor daa'uud oo ahaa addoonkii rabbiga uu arkay haddaan cashirkeenna caawa soo koobno ayaannu eegaynaa cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha labo ilaa saddex oo leh waayo waxaad magaalo ka dhigtay meel tuulan oo magaalo dayr lehna burbur oo daartii weynayd oo shisheeyahana waxaad ka dhigtay wax aan magaalo ahayn oo mar dambena lama dhisi doono sidaas daraaddeed dadka xoogga badanu way ku ammaani doonaan oo magaalada quruumaha laga cabsadana way kaa cabsan doontaa haddaba waxaannu aayadda labaad ku arkaynaa in dhibaatadii oo dhan ay tagtay iminka oo cadowgoodiina laga samato bixiyey mar kale uma baahna magaalo dayr leh waxaa kaloo jiri doonta hanuun saamayn doona dunida oo dhan marka zamanka uu dhammaado oo xukunkuna uu qabsado masiixa waxaanay noqonaysaa sida zabuurluhuba uu leeyahay oohintu waa habeenka oo dhan laakiin subaxda waxaa timaada farxad
sirmi mayno si fiihi masiixan subax walba ku soconaayo sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno sirmi mayno si fiihi masiixan subax walba ku soconaayo sirmi mayno sama tabaxno ciise magsiixa na sifeeyo na saaciidayo sami mayno sama tabaxno
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye saryow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin